بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجنا قصة شعيب عليه السلام عشر كانوا عشر كسديداد وحان كغهد لنا قضب كشناد وأرنا يا استهزاء قوم شعيب للشعيب عليه السلام nabiyullaahi shucayb markuu amray inay waxa weeye cadaalad iyo xaq sameeyaan dulmiga ay dadka dulminayaanna ka tagaan ayay jawaabtooda waxay noqotay istihzaa inay ku dheeldheelaan oo waxa weeye ay ka dhigtaan sukhriya iyo waxa weeye jees jees inay ku sameeyaan oo maxay ugu jawaabeen waxay yidhaahdeen alxamdulilah waxay idhahdeen qaaluu yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa innaka la anta alxaliimu rashiid waxay idhahdeen shucaybow ma salaadan aad tukanaysid cibaadadii iyo salaaddii baa laisku ceebaynaya salaadan aad tukanaysid miyaa ku amraysa inaannu ka tagno wixii aannu caabudi jirnay hadda isagii wuxuu leeyahay war ilaahay baa saan ida amraya iyaguna istihzaabay waxay rabaan inay cibaadadiisii ku dheeldheelaan waayo cibaadadan salaadan dee ilaahay wuu tukanaya marka salaaddii miyaa ku amraysa bay yidhaahdeen inaannu isaga tagno wixii aabbayaasha ay caabudi jireen oo sanabyadeedii iyo ila shirki bay ku jireene waatee meesha ayka ay caabudi jireen sanamyadii u yilay oo an nafcala fii amwaalina maa nashaa salaadaadaa ku fartay inaad annaga naga nahayidid xoolahayaga sidaan rabno inaan ka yeelno qofkaan rabno inaan khayaanno waxaan rabno inaan nusqaamino oo annagu aanu xor baan nahaye waa maxay xornimada aad adigu aad naga qaadaysid wa innaka la anta alxaliimu arashiid tan waa sukhriya iyo istihzaa waxaad tahay nin dulqaad badan waxay ka wadaa sida cabdullahi ibnu cabaas iyo selafkii oo dhan in badan ay culammadu yidhaahdeen ibnu jariir iyo ibnu kathiir iyo waxay ka wadaan safiihi baa tahay aan waxba kala garanay oo waxa weeye nin wanaagsan baa tahay dulqaad badan ay waxba kala garan maysid weeye safiih baa tahay waay aan waxba kala ogeyn arrashiidna waxay ka wadaan nin hanuunsan baa tahay ma tihidee nin dhunsan oo baadiyeysan baa tahay bay ka wadaa ha waa meel soomaalidu ka isticmaasho qofka markay rabaan ha nin wanaagsan baa tahay sidaas ku soco marka waa sukhriya iyo dheeldheel iyo waxa weye istihzaa wa wuxuuna isagii faray inay ilaahayna caabudaan dulmigana iska daayaan bal qofka labadaa ku amray oo war dulmigana iska daa oo dadka ha dulmiin oo xaqu naas iska ilaali xaqi ilaahayna ka soo bax oo ilaahay caabud bal waxa uu kuu dhimay waa maxay waa wanaaggii ugu fiicnaa weeye waa naseexadii iyo wanaaggii ugu fiicnaabuu u naseexeeyey ugu wanaagsanaa ayuu u naseexeeyey oo xaqii u caddeeyey sidaa daraaddeed ayuu gadaal ka odhan doonaa marka la halaago waxa weeye laqad ablaqtukum risaalaati rabbii wa nasaxtu lakum fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin idan iyaga ayaa marka dulmigii u banbaxay laakiin isagu wanaaggii ilaahay la soo diray oo dhan wuu u caddeeyey xumaantiibuu uga digey shirkigiibuu uga digey qudaacu dariiq buu uga digey dulmiga akhdu amwaali naasi bilbaatil buu uga digey saddu can sabiilillaahi buu uga digey war waxaan cadaab baa ku tegaysaan oo halaag baa idinku dhacayee waxaan iska daayay buy intaasoo dhan waa mari weyday waayo shaydaan baa ka qaalib noqday shaydaan ayaa ka qaalib noqday waxaana waa xaaraam ay ku jiraan waa min alkabaa'ir bacda shirki bay waxay ku jiraan intaasoo kabaa'ira akhdu amwaal innaas yaa waxa weeye nebigu waa tu yidhi xajatul wadaac almuslima cala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduh idan dadka xoolahooda inaad iska qaadatid magacaad doontid ula bax ama canshuur ula bax ama waxa weeye faa'iide faa'iide ula bax ama waxaad doontid ula baxe akhdu amwaalu nnaas bilbaatil waxa weeye aakhiro xisaab baa lagaa rabaa waa lagula xisaabtamaya qof walba waa inuu taa ogaado wey iyagaana jideeyey baa la ugu horreysay ugu horreeyey wax dadka xoolahooda saa u qaata oo magacya ula baxa canshuur iyo waxa weeye baad iyo qudaacu dariiq iyo isbaarooyin iyo waxaasoo dhan iyagaa lagaga dayda haddaba muxuu ugu jawaabay nebiyullaahi shucayb calayhi salaam markay intaasaa ugu dheeldheeleen oo istihzaa ku sameeyeen muxuu ugu jawaabay nabiyullaahi shucayb waxaasoo dhan dhib kuma hayso waayo waxyi min allaahi baa ku socda waxa weye nebiyadoo dhanna waa saasay ahaayeen waxa weeye wuxuu ku dadaalayaa inay soo hanuunaan waa meeshuu nebigu ka yidhi lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam hal qof inuu ilaahay soo hanuuniyo ayaa wax walba adduunyadaa ka khayr badan oo shirkiga uu ka soo baxo haa waayo allah subxaana wa tacaala addoommadiisa inuu cadaabo ma rabo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum haddaad rumaysaan ilaahay janno iyo wanaag buu idii ballan qaado qaala waxa uu ku yidhi yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi wa rasaqanii minhu risqan xasana ka warrama tolow haddii aan ku taagnahay bayina waadixa ee haddaan ku socdo deliil waxyi diin min allaah ilaahay ii waxyooday oo waxaan idii sheegayaa ay xaqiiqo tahay ka shamsi ka warrama haa wa rasaqanii minhu risqan xasana marka cibaadadayduna waa saxiix anigu dadka inaan dulmiyana ma rabo oo ilaahay baa isiiyey maal xalaala oo sidaa daraaddeed uma baahni inaan dadka dulmi ka qaato sidaa idinku u khiyaamaysaan dadka anigu u khiyaami mayo risqan xasana waayo dee waatuu yidhi baqiyatullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin inta yaroo xalaasha aad haysatid baa ka khayr badan xaaraam aad waxa weeye akoommo ka buuxisid waxa uu ku yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu aniga ma doonaya inaan idii dabamaro waxaan idinkeeda ka nahyinayo haa waa waxa laga rabo alaamiru bilmacruuf wannaahi can ilmunkar qofka xumaanta dadka ka nahyinaya wanaaggana amraya waa inuu isagu xumaantiina ka dheeraadaa wanaaggana ku dadaalaa haa ayaa la rabaa ee maaha inaad dadka inta wanaagga fartid adigu aadan wanaaggii la imaan xumaanta inta ka nahyid aad xumaantii la timaadid laa laa tanha can khuluqin wa taatiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu ayuu yidhi shaacirkii xumaanta ha nahyiin adiguna ha la imaanin macnaha haddaad inta nahyid la timaadid ceeb baa dushaada saaran weye adduuniya aakhiraba nebiguna wuxuu tilmaamay xadiidkii bukhaari iyo wariyeen iyo muslim iyo in maalinta qiyaamaha nin baa la keenayaa naartaa lagu ridayaa waa nin dadka amarka wanaagga fari jiray xumaantana ka nahyin jiray ahlu naarkii baa ku soo ururaya markaasay waxay leeyihin yaa fulaan alam takun ta'muru bilmacruuf wa tanhaa cani ilmunkar soo adigii xumaanta dadka ka nahyin jiray wanaaggana amri jiray bayaquulu wuxuu nacam haa kuntu aamurukum bilmacruuf wanaaggaan ida fari jiray oo idii sheegi jiray walaa aatiihi lama imaan jirin xumaantaan idinka nahyin jiray wa aatiihi waan la imaan jiray allaahu akbar idan marka qofku waa inuu iska ilaaliyaa oo waxa weeye aad iyo aad isaga ilaaliyaa inuu ku dhaco dariiqa noocaas qaacidadaa waa inuu qaataa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma stadactu wanaag un baan raadinayaa waa idiin naseexaynayaa wanaag baan idinla jeclahay anigu xumaan iyo inaan idii dabamaro wixii xumaa ma doonayo wamaa tawfiiqii ilaa billaah ilaahay ayay noqotay tawfiiqdaydu macnaha ilaahay unbaa wax walba iwaafajinayee ana waa maxaan haya ma jirto alaa xawla walaa quwata ilaa billah oo kale calayhi tawakaltu wa ilaahi unib ilaahay baan tala saarsaday buu yidhi ilaahay xaggii baana u noqonayaa marka idinku waxa weeye ama istihzaa sameeya ama waxaad doontaan igu magacaabe anigu xaqii waa idii caddeeyey waadix baana idinkaga dhigay idinkaa marka la rabaa saad waxa weeye caqligiinna uga shaqaysiin lahaydeen khulaasatul qowl halkaa waxaa inooga caddaaday nabiyullaahi shacayb calayhi salaam towxiidkii iyo caqiidadii buu amray iyo cibaadadii ifraadullaahi bilcibaada haddana wuxuu u soo gudbay waxa weeye alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar inuu dulmiga ka nahayo cadaaladana uu faro oo waxa weeye cadaalad ay sameeyaan wazinuu bilqisdaasi almustaqiim waatuu lahaa taasaa idii khayr badan miisaan saxa wax ku miisaama intaasoo dhanoo wanaaga markuu u sheegay ayay sukhriye iyo istihzaa la yimaadeen markay ku dheeldheeleen oo ku ay waxa weye istihzaa ku sameeyeenna wuxuu u waadixiyey inaan waxa weeye anigu xumaantaasna uma socdo mana idii dabamarayo waxaan aan idinka nahyinayo wanaag baana idii sheegayaa xaqiina wakaa waa cad yahay waxa weeye faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur haa liyahlika man halaka can bayina waxa weye yaxyaa man xaya can bayina idan waa caddeeyey marka wax walba waadix buu ka dhigay laakiin haddii laga diiday isagaa famaa calayhi ila albalaaq balaaqiina wuu gaarsiiyey xaqiina waa gaarsiiyey bal marka insha allahu tabaaraka wa tacaala weli digniintiisii baa socota bal isagoo u digaya oo khilaafka uga digayana waynu arki doonnaa waxba dheerayn mayna halkaa ayaan ku joojinayna walxamdulilah rabbi alamiin